بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وبعد قال الشيخ العلامة محمد بن القاسم الغزي رحمه الله تعالى ووصف المصنف مختصره بأوصاف منها أنه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز والغاية والنهاية متقاربان وكذا الاختصار والإيجاز ووصف المصنف sheekhii musanifka ahaay oo kitaabka matniga sanifay wuu tilmaamay mukhtasarahu kitaabkiisii la soo gaabiyey biawsaafin tilmaamo ayuu ku tilmaamay sheekhii matniga iska lahaa abi shijaac kitaabkiisii wuxuu ku tilmaamay dhowr tilmaan ayuu ka bixiyey minhaa min alawsaafi tilmaamahaas waxaa ka mid a annahu kitaabkiisu fii gaayati alikhtisaari soo gaabinta yoolkeeda inuu ahaaday soo gaabinta meesha ugu dambaysa inuu aada u soo gaabiyey kitaabkiisii ayaa ka mid ah wa nihaayati aliijaazi soo gaabinta yoolkeeda inuu ahaaday oo kitaabkiisa inuu aada u soo gaabiyey waa laba macno isku dhow waalgaayatu waannihaayatu gaayada iyo nihaayadu mutaqaaribaani laba macno oo isku dhowo yacni fii gaayati alikhtisaar iyo nihaaya gaaya iyo nihaaya waa isku macnowo waalgaayatu gaayada iyo wاnnihaayatu nihaayadu mutaqaaribaani laba isku dhowo ay lianna algaaya waxaa la yidhaha aakhiru shay gaayada waxaa la yidhaha shayga meesha ugu dambeeya wanihaayatina wanihaayatu maa yantahii bihi shayu nihaayana maxaa la yidhaha meesha shaygu ku dhammaado marka waa isku macnow isku macnay noqonay wakadaa sidaasoo kale waxaa la mid a oo isku macno ah alikhtisaaru waaliijaazu ikhtisaar iyo iijaazna waa isku macnow wa minhaa min tilka alawsaafi tilmaamaha sheekhu uu kitaabkiisii ku tilmaamay waxaa ka mid a أنه شأنiya يqرب عlى المتacalimi أy muriidi تacalum calى الmuتacalim waxaa lagala jeedaa muriidi تacalum qofka waxbarashada doonaya waxaa u soo dhowaanaya لفuruuعi الفiqhi fiqhiga masaa'ilkiisa baranaya furuuع huna bmaعna الmasaa'ila lagala jeeda fiqhiga furuuعdiisa ay masaa'ilihi fiqhiga masaa'ilkiisa qofka barashadiisa doonaya waxaa u dhow darsuhu darsu lmukhtasari kitaabkan mukhtasarkaa akhrintiisaa u dhow oo akhrintiisaa u fudud dersiga waxaa lagala jeedaa ay qiraa'atuhu sida ibraahim albayjuuri uu kugu fasiray darsuhu ay qiraa'atuhu cala shaykhi inuu nin sheekha uu ku dul akhriyo ayaa u fudud liyucallimahu macnaahu si macnihiisa uu u baro oo qofka waxaa weeye masaa'ilka fiqhiga doonaya inuu barto kitaabkani waa u fudud yahay waa u fudud yahay kitaabkan wayasulu waxaa u sahlan cala almubtadi'i qofka bilowga axkaamta ku ah xifduhu xifdu lmukhtasari kitaabkan mukhtasarkaa xifdintiisana way u sahlan tahay leanna waxaa weeye waa kitaab aan sidaa u weynayn waa kitaab aan ballaarnayn oo aad loo soo gaabiyo o sheekhu uu soo gaabiyey kitaabku hadduu gaaban yahana waxaa ka dhalanaya in xifdigiisu uu fududaado marka sheekhu wuxuu ku leeyahay waa kitaab xifdigiisu uu sahlan yahay istixdaaruhu istixdaaru lmukhtasari kitaabkan mukhtasarka ah soo xaadirsigiisii ayaa fudud can dahri qalbin qalbiga in laga soo xaadirsado ayaa dhow dahriga marka muxuu noqonaa adahru muqxamun huna dahriga meeshan muxuu ku yahay muqxam muqxam waxaa lagala jeedaa bimacnaa zaa'id ereyga dahriga meeshan wuxuu ku yahay zaa'id waa sida uu ku leeyahay ibraahim albayjuuri sida uu noogu fasirayo wuxuu ku leeyahay ow anna lafda dahrin muqxamun ay zaa'idun saasaana ku fudud xagga macnaha lafdiga dahri in la yidhaaho waa muqxam oo meeshuu zaa'idku yahayo ama waxaa la dhihi karaa dahriga haddaan siyaado laga dhihin waa qalbi shabiihun bidahri qalbigiiya waxaa lagu shabahay dhabar fi اlquwati والsalaaxiya waxaa looga shabahay awoodda uu u leeyahay qalbigu inuu wax xifdiyo iyo usuubanaanta uu u suubanayo lian yuxmala calayhi in qalbiga lagu xambaaro cilmi badan ayuu awood u leeyahay si dhabarkaba uu awood u leeyahay in wax loogu xambaaro macnahaasna waad dhihi kartaa haddaadan dhihin dahrigu waa zaa'id oo sidiisaan ku wadaynaa waa inaad tidhaahay qalbi waxaa lagu shabahay dhabarkii sida dhabarka wax loogu xambaaro isagana qalbiga waxbaa lagu xambaartaa oo cilmiga ayaa lagu xambaartaa isagana marka markaa muxuu noqonaa macnuhu ay istixdaaruhu istixdaaru lmukhtasari kitaabkan mukhtasarka ah soo xaadirsigiisii ayaa fududaanay calaa dahri qalbin qalbi dhabar lagu shabahay saasuu noqonaa oo waxaa weeye mushabbah iyo mushabbahu bihigii oo laysku adiifiyey mushabbah iyo mushabbahu bihigii oo laysku adiifiyey yaa mushabbaha yaase mushabbahu bihi ah waxaa mushabbaha qalbigii qalbigii maxaa lagu shabbahay dahri oo dhabara jaamicuna muxuu noqonaa meeshay isaga eg yihiin qalbi iyo dhabar xaggee isaga eg yihiin bijaamici alxamli calaa kullin minhuma mid walba waxbaa lagu xambaari karaa dhabarkana alaabtaa lagu xambaartaa qalbigana culumtaa lagu xambaartaa marka saasaa lagala jeeda muxuu noqon macnuhu marka ay istixdaaruhu istixdaaru lmukhtasari kitaabkan mukhtasarkaa soo xaadirsigiisii soo xaadirsi waxaa lagala jeedaa markaad rabto inaad deliishato inuu mar walba xaadir ku yahay ayaa fududaanaya calaa dahri qalbin qalbigii dhabarka lagu shabahay in lagu soo xaadirsado qalbigii dhabarka lagu shabahay in lagu soo xaadirsado ayaa fududaanaya liman shaksiyuuna u fudud yahay shaksigaasoo yarqabu jecel fii xifdi mukhtasarin kitaab la soo gaabiyey xifdintiisii jecel kitaabkaasoo fi lfiqhi fiqhiga imaamu shaafici ku sugnaaday wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah ullahu tacaala kitaabkan wuxuu u fudud yahay inuu xifdiyo dee waa qofkii raba inuu xifdiyo kitaab mukhtasara oo axkaamta ka hadlaya inuu xifdiyo qofkii rabow haddii qofkii aan rabinna qofkaan rabin wax walba waa ku culus yihin qofkii aan rabin inuu maaragtaahay wax xifdiyo kitaabka uu xifdiyo wax walbaa ku culus sawaaءun cindahu alqaliilu wاlkahiir wاlcasiiru wagayruhu wax culus iyo wax fududba dee qofkaasi wax walba way ku cuslaanayaan hadduusan doonayn inuu wax xifdiyo wasa'alanii waxay kale ii su-aasheen aydan sidii hore oo kale waxay ii su-aasheen bacdul asdiqaa'i saaxiibbada qaarkood waxay ii su-aaleen an ughira inaan badiyo fiihi ayilmukhtasari kitaabkan mukhtasarka ahoo la soo gaabiyey dhexdiisa inaan ku badiyo min altaqsiimaati qaybaha inaan ku badiyo qaybaha inaan ku badiyo marka mintan mina taqsiimaati ku jirta waxay noqonee zaa'ido xagga icraabka mintan waxay noqon zaa'ido oo maxay noqon wa an ughira inaan badiyo fiihi ayilmukhtasari mukhtasarkan dhexdiisa min altaqsiimaati attaqsiimaati qaybinta inaan ku badiyo qaybinyaalka inaan ku badiyo oo masaa'ilka aan qaybiyo min zaa'idatun fi lmafcuuli ayuu ku leeyahay sheekh baajuuri mintan waa zaa'ida wey mafcuul bihigiyaa lagu ziyaadiyey wataqsiimaatu jamcu taqsiimatin taqsiimatin oo taqsiimaat lagu jamciyey wahiya taqsiimaduna almaratu waa hal marow min ataqsiim masderkii taqsiimahayo tafciil masdaru marihiisii waa masdaru marihiisii masdaru marahaas oo taqsiimatina ayaa lasii jamciyey taqsiimaad wa an ughira fiihi mukhtasarka inaan ku badiyo min ataqsiimaati attaqsiimaati qaybinyaalka inaan ku badiyo ayaa saaxiibbadu i weydiisteen lilaxkaamina limaxallilaxkaami axkaamta maxalka ay arooreysana aan qaybiyo axkaamtaasoo alfiqhiyati ee fiqhiga loo nisbeeyey wuxuu leeyahay sheekhu raximah ullahu tacaala waxay kale saaxiibbada i weydiisteen inaan kitaabkan ku badiyo axkaamta fiqhiga ah maxalka ay arooreyso inaan badiyo oo maxalka ay arooreyso maxaa lagala jeeda hadda tusaale ahaan biyihii ayaa sheekhu kitaabkiisa ugu hormarin doona kitaabu dahaara biyaha axkaamtooda ugu hormarin doona biyahaas mar wuxuu sheekhu u qaybin doonaa maray mutanajis noqonayaan ay nijaas noqonayaan maray daahir mudahir ay yihiin maray daahir oo hayru mudahir ay yihiin maruu biyuhu mustacmal noqonayo maruu mushamas noqonayo qaybo fara badanuu sheekhu biyaha uu u qaybin doonaa marka waxa la qaybinayo waxaa weeye axkaamtii nafteedii ma ahane waa maxalkii xukunku ka dhalanayey maxalkii xukunku ka dhalanayey oo ah almaa-u biyihi ee xukunka naftiisii ma aha waxa la qaybinaye biyihii ayaa la qaybin biyihii haddii la qaybiyo biyahaasa waxaa lasii qaybinaa xukunkoodii biyaha xukunkoodii ayaa markaas qaybintu ay ka sii dhalan min ataksiimaati qaybinayaalka inaan badiyo lilaxkaami limaxalilaxkaami axkaamtii maxalka ay arooreysay inaan qaybiyo axkaamtaasoo alfiqhiyati ee fiqhiga loo nisbeeyey sheekh ibraahim ulbayjuurina macnaha hoos uu kaaga sheegay ay limaxallihaa axkaamta maxalkeeda aan qaybiyo kalmaa'i biyihii oo kale fataqsiimu laysa linafsi alaxkaam axkaamta nafteedii maaha waxa la qaybinayo bal limaxallihaa maxalli alaxkaam waa biyaha weeye waxa la qaybinayo ومن xasr الkhisaali ay dabd الkhisaali xaaladaha soo koobidoodana inaan badiyo xaaladaha soo koobidoodana inaan badiyo xaaladahaasoo alwaajibati waajibka ahayd iyo wاlmanduubati tii la suneeyey iyo wagayrihimaa labadaas kayrkoodba waxay kale i weydiiyeen uu yidhi sheekhu saaxiibadu inaan marka xaaladaha inaan qaybiyo oo xaaladaha maxaa lagala jeedaa mas'alo kasta xaaladdeeda inaan qaybiyo oon u qaybiyo haddii masaladaasi ay waajib leedahay hadday sunno leedahay hadday karaahiye leedahay hadday xaaraam leedahay inaan masalo walba aqsaamteedii haddana aan sheego oo tusaale ahaan waxaa ka mid a waxyaalaha sheekhu waajibaadka uu qaybiyey wuxuu dhihi doonaa wafuruudu اlwuduu'i sittatu ashyaa'a waajibaadka weesaqaadku waa lix shay sunnadii haddana wuu sheegi doonaa wuxuu dhihi doonaa wa sunanuhu weesaqaadka sunnooyinkiisuna casharatu ashyaa waa toban shay muxaramaadkana wuu sheegi doonaa waxaa ka mid a wayaxrumu cala almuxrimi qofkii xajka soo xarmaday waxaa ka xaaraama casharatu ashyaa marka waxaa weeye wixii waajiba wixii xaaraana wixii sunno ah intaba sheekhu faahfaahin ayuu ka bixin doonaa wuxuu yidhi sheekhu faajabtuhu waa ajiibay damiirka waxaan u celinaynaa bacd اlasdiqaa faajabtuhu ay bacd alasdiqaa saaxiibbada qaarkood waan ajiibay ilaa su'aalihi su'aali bacdi اlasdiqaa saaxiibbada qaarkood su-aashii ay su-aasheen waan ka yeelay waa ka ajiibay fii dalika almadkuur kaa la soo sheegay ayaanna uga ajiibay oo fii dalika almadkuur maxaa loola jeedaa ay fii maa dalabuuhu minii wixii ay iga dalbadeen oo dhan waa ka yeelay waa ka aqbalay markaan ka aqbalayana ulajeeddadaydu maxay tahay daaliban xaal lihawaabi abaalmarin aan ka dalbanayo min allaahi ilaahay xaggiisa aan ajir uga dalbanayo laa lilru'yati walaa lilsumca inaan qof bini aadama istuso ama aan ismaqashiiyo ama weji aan ka raadsanayo ma ahane ilaahay aan kitaabkan ajir uga dooni daaliban xaal lihawaabi abaalmarin aan dalbanayo min allaahi ilaahay xaggiisana abaalmarin aan uga dalbanayo daaliban xaal lihawaabi abaalmarin min allahi ilaahay xaggiisa aan uga dalbanayo jazaa'an liajli jazaa'in abaalmarin darteedna uu ilaahay ii abaalmariyo calaa tasniifi haadaa kan sannifidiisana ilaahay uu iga abaalmariyo kaasoo almukhtasari ee la soo gaabiyey kitaabkaygan mukhtasarka waxaan ilaahay ka rajaynaa inuu ilaahay iga abaalmariyo muraadkaygu waa intaas raaqiban xaal aan dalbayo ilallaahi ilaahay xaggiisa aan ka dalbayo subxaanahu wa tacaala fi licaanati kaalmaynta ilaahay aan ka dalbanayo min fadlihi fadligiisa iyo deeqdiisa ilaahay aan uga dalbanayo calaa tamaami haada kan taam yeeliddiisana ilaahay aan uga dalbanayo kaasoo almukhtasari ee la soo gaabiyey wa fi tawfiiqi waafajintana ilaahay aan uga dalbanayo lisawaabi sida toosan ilaahay uu waafajiyo wafi tawfiiqidan marka xaggee ku cadfaynaa wafi tawfiiqi waxaan ku cadfaynaa fi licaanati oo macnuhu wuxuu noqon marka raagiban xaal ilaahay ilallaahi ilaahay aan ka dalbanayo subxaanahu wa tacaala fi licaanati kaalmaynta ilaahay aan ka dalbanayo oo inuu kitaabkan ilaahay ugu kaalmayo min fadlihi fadligiisana ilaahay aan uga dalbanayo laa wujuuban calayhi wax ilaahay waajib ku ah ma jiraane ilaahay deeqdiisa waa ilaahan baryaha wax ilaahay waajib ku ah ma jiraane ilaahay fadligiisa ayaan waxaan ka dalban inuu iigu kaalmeeyo calaa tamaami haadaa kan taam noqoshadiisa in ilaahay iigu kaalmeeyo kaasoo almukhtasari ee la soo gaabiyey kitaabkaygan mukhtasarkaana ilaahay waxaan ka rajaynaya inuu iigu kaalmayn doono dhammaystirkiisa وفي التwفيiqina ilaahay aan ka dalbanayo وفي التwفiiqi في العاanati aan ku cadfayno في العاanati ilaahay aan ka dalbayo وفي التwفiiqi waafajintana ilaahay aan ka dalbayo للsawaabi sida toosan ilaahay uu waafajiyo ilaahay meesha ku jiro sawaabka uu ku jiro oo diinta uu ku jiro sawaabkeedu iyo toosnaashadeedu inuu ilaahay waafajiyana waan ka dalbay wa huwa sawaabku lidulkhada'i waa gefka lidkiisa sawaab waxaa weeye wuxuu ka soo hor jeedaa khata'a marka in ilaahay khata' iyo kufkuf iyo dhacdhac in ilaahay iga ilaaliyo oo markaa waddada xaqa ah ee sawaabka ah ilaahay u waafajiyaan ilaahay ka dalban maxaa yeelay innahu ilaahay tacaala ku dhahaaye calaa maa iyo ladii ki yashaa'u ee yuriidu uu doonayo qadiirun ay qaadirun mid awoodowa wax walba oo ilaahay subxaanahu wa tacaala isagu uu doonayo awoodu u leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wa bicibaadihi addoommadiisana ladiifun mid xogtooda ogow ladiif laba macnuu leeyahay ladiif laba macnuu iska leeyahay macno waxaa weeye alcaalimu bidaqaa'iqi اlumuur arrimaha daqiiqa ahoo dadka ka qarsoon ilaahay alla og wey waxaa kaloo ladiifka macnaha labaaduu iska leeyahay waxaa weeye ladiifun bimacnaa rafiiq bicibaadihi addoommadiisuu u turaa u dhimriyaa addoommadiisana waa u dhimriyaa labada macnoba sheekhan wuu noo sheegi doonaa wa bicibaadihi ilaahay addoommadiisana ladiifun alla og weeye oo xogtooda xogtooda hoose og khabiirun alla xog ogaal ku ah weeye addoommadiisa oo markaa labada macno way isku dhowaanayaan ladiifna waxaan ku fasirnay alcaalim bidaqaa'iq اlumuur khabiirna waa sidoo kale xogtooduu og yahay addoommadiisa khabiirun alla og weye biaxwaali cibaadihi addoommadiisa xaaladaha ay ku sugan yihiin ilaahay waa og yahay xogtaaduu ilaahay ogsoon yahay subxaanahu wa tacaala yaclamu khaa'inaةa اlacyun wamaa tukfi الsuduur indhahaas waxa ay khayaanayaane meesha ay fiirinayaan bini aadamkana aad ka qarinayso ilahi waa ku ogyahay ishu markay wax khayaanayso wamaa tukfi suduuru laabaha iyo quluubtu waxay qarinayaanna ilaahay waa ogyahay faalawalu walmacnaa macnaha macnahaasoo waalawalu wallafdu lafdiga lafdigaasoo alawalu ugu horeeya lafdiga ugu horreeya muxuu ula jeedaa ladiifu ladiif wallafdu lafdiga lafdigaasoo alawalu ugu horeeya muqtabasan waxaa laga soo qaatay min qowlihi tacaala qowlka ilaahayaa laga soo qaatay ilaahay uu yidhi allaahu ilaahay latiifun alla xogtooda og weye bicibaadihi addoommadiisii xogtooda ilaahay og yahay ama latiifun alla u dhimriyo weeye bicibaadihi labada macno buu ku yimaada wahaani waalafdu haani lafdiga labaadna lafdiga labaad maxaa lagala jeedaa khabiir lafdiga labaad ee khabiirna muqtabasun waxaa laga soo qaatay min qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisaa laga soo qaatay ilaahay uu yidhi wa huwa ilaahay alxakiimu alla xikmad badan wey alkhabiiru alla xogta ogwo addoommadiisa xogtooda hoose iyo waxay qarqarinayaan ilaahay waa ogsoon yahay wuxuu yidhi sheekhu waaladiifu waalkhabiir labadan lafdi ladiif iyo khabiir ismaani laba magac wey labadaas magacoo min asmaa'ihi ilaahay magacyadiisa ka mida tacaala ku dhahay magacyada ilaahay ee faraha badan ee ilaahay uu iska leeyahay ayay ka mid yihiin ladiif iyo khabiir wa macna alawali wa macna alafdi lafdiga macnihiisii lafdigaasu alawali ee hore kii horeo ladiif ahaa ladiif macnihiisa waxaa weeye alcaalimu bidaqaa'iqi اlumuuri arrimaha kuwooda qarsoon allihii ogaa wa mushkilaatihaa arrimaha kuwooda aad u qarsoonoo dadka iska ishkaal gelay allaha og weeye alcaalimu allaha og bidaqaa'iqi اlumuuri arrimaha qarsoon ilaahay waa ogsoon yahay wa mushkilaatihaa umuurta kuwooda ishkaal galay oo dadka ka ishkaal galoo dadku ay fahmi waayeen oo makhluuqu ay fahmi waayeen ilaahay waa ogsoon yahay waa laba macnoo isku dhow daqaa'iq iyo mushkilaad ay khafiyaatihaa wax walba oo qarsoon ilaahay xogtoodu la socda marka lafdiga hore macnihiisa waa sidaas ladiif macnihiisa alcaalim bidaqaa'iqi اlumuuri wa mushkilaatiha wa yudlaq waxaa kaloo lafdiga lagu idlaaqaa ladiif aydan sidii hore oo kale bimacna rafiiqi allaha u dhimriya bihim addoommadiisa macnahoodana waa lagu idlaaqaa oo waxaa la yidhaha ladiifka allaha tura allaha addoommada u dhimriya waxaa kaloo lagu idlaaqaa allaha addoommada xogtooda og labada macnoba waa iska leeyahay faallaahu tacaala ilaahay caalimun alla og weeye bicibaadihi addoommadiisuu ilaahay og yahay wa bimawaadici xawaa'ijihim baahiyaalkooda baahiyaalkaas boosaskoodana ilaahay waa og yahay meesha aad ka baahan tahay booska aad ka baahan tahay iyo meesha culayska uu kaa hayo oo baahidu ay kaaga jirto xagga caafimaadka hadday noqon lahayd baahidaadu xagga cilmiga hadday noqon lahayd xagga cibaadada hadday noqon lahayd meesha baahida ilaahay waa og yahay meesha aad ka baahan tahay ilaahay waa og yahay rafiiqun alla u tura wey bihim addoommadiisa alla u tura oo u dhimriya wey wa macna athaani wa macna alafdi lafdiga macnihiisii lafdigaasoo athaani labaad waa khabiir lafdigii khabiir macnihiisana qariibun wuxuu u dhow yahay min macna alawali min macna alafdi lafdiga macnihiisii ayuu u dhow yahay lafdigaasoo alawali ee hore oo khabiirku wuxuu macno ahaan u dhow yahay ladiifkii waa ladiifkii haddaan ku fasirnay bilmacna alawal alcaalim bidaqaa'iq اlumuur ayaan kusoo fasirnay ladiifka allihii arrimaha qarsoon ogaa khabiirkuna muxuu noqonaa allihii xogta ogaa way isku macno dhow yihiin wa yuqaalu waxaa la yidhaah khabartu shay'a shaygiiyaan xogtiisa ogaaday akhburuhu shaygiiyaan ogaana fa ana anigu bihi shaygii khabiirun ayaan ku ahay khabiir ay caliimun shaygii mid aad u og ayaan ahay caliim waa amhilatu mubaalaqa faciil caliimun mid aad u og shaygii oo xogtiisa hoose og ayaan ahay saasaa la yidhaha luqa ahaanuu kuu sheegay ereyga luqadiisa meeshuu ka yimid qaala raximahu اllahu tacaala wuxuu yidhi sheekhu allah u naxariistee waa saaxibulmatnigii sheekhii matniga iska lahaa allah u naxariistee wuxuu yidhi kitaabu axkaami dahaarati ayuu yidhi haadaa midkani kitaabu axkaami dahaarati dahaarada axkaamteedii axkaamtaas kitaabkeedii w kitaabkiisii sheekhu basmaladii iyo xamdaladii iyo asbaabtii kitaabka uu ku alifay iyo muqadamadii kitaabka iyo hordhicii markuu ka soo baxay maqsuudkii iyo ulajeeddadii kitaabkuu bilaabay ulajeeddada kitaabku waxay ahayd fiqiga in lagu barto fiqiga in lagu barto ayay ahayd wuxuuna sheekhu fiqigii uu ku bilaabay dahaarada axkaamteedii inuuna baro dahaarada axkaamteedii inuuna baro sababta sheekhu dahaarada kitaabka ugu hormarinayana waxaa weeye waxaa soo arooray xadiis uu tirmidi wariyey imaam axmedna uu musnadkiisa ku wariyey oo nabigeenu yidhi sala allahu wasalam wabaaraka calayhi miftaaxu اljannati aلsalaaة wa miftaaxu الsalaati addahuuru nabigu salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yidhi miftaaxu اljanna jannada furaheedu asalaatu waa salaada qofaan salaad tukanin janno ma gelayo wey macnaheedu wa miftaaxu salaati addahuuru salaadana waxaa furaha u ah dahaarada marka saasuu sheekhu wuxuu noogu soo hormariyey furihii dhammaayo cibaadada furihii dhammaa oo cibaadada ayuu sheekhu noo soo hormariyey waa dahaaradii dahaarada marka waxay u qaybsantaa laba qaybood dahaara macnawiya iyo dahaara xisiya ayay u qaybsantaa dahaarada sheekhu uu ka hadli doono waa addahaara alxisiya dahaarada xisiga ayuu ula jeedaaho waxyaalaha najaasaadka ah oo salaaddii aysan ansixaynin haddii najaasaadka ay jiraan in layska dahiriyo ayuu sheekhu kala jeeda dahaarada macnawiyadana waxa weeye waa addahaaratu min addanaa'isi waannaqaa'isi waxyaalaha xuxun oo liita in qofku uu iska ilaaliyo oo daahir uu ka yahay kaalxasadi waalghiibati waalnamiimati waalriyaa'i waatasamuci xaasidnimada iyo istustuska iyo ismaqashiinta iyo kibirka iyo cujbiga in laysla weynaado o laysla yaabo iyo waxyaalahaas qalbiga in la dahirana waxaa la yidhaha dahaara macnawiya taas waxaa ka hadla kutubu tasawuf kutubta cilmiga tasawufka ayaa ka hadla dahaarada macnawiyada qalbiga in laga dahiro xaasidnimada iyo xiqdiga iyo riyaha iyo tasamuca iyo laakiin kutubtan fiqiga waxay ka hadlaan addahaara alxisiya taana wey maqsuudka iyo ulajeedada sheekhu dahaara alxisiya ayuu sheekhu ka hadli doonaa qofkuna muumin dhaba ma noqonayo ilaa labada dahaaro uu ka kulmiyo addahaara almacnawiya waadahaara alxisiya muumin dhaba qofku ma noqonayo ilaa labada dahaaro uu ka kulmiyo qalbigiisana waa inuu daahir yahay oo daahir uu ka yahay xiqdiga xasadka kibirka cujbiga riyaha istustuska iyo amraadulquluub oo dhan amraad ulquluub dahaaradan kale sheekhu noo sheegi doono dahaara alxisiyana inuu qofku uu xaqiijiyo labada dahaaro markuu kulmiyo ayuu noqonaa dadka ilaahay uu jecel yahay ayuu ka mid noqon in allaha yuxibu tawaabiin wa yuxibu almutadahiriin markaasuu aayaddaa geli ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa ilaahay u toobad keena iyo kuwa isdahira kuwa isdahira maxaa lagala jeedaa dahaara almacnawiya wa dahaara alxisiya labada dahaaraba kuwa kulmiya ilaahay wuu jecel yahay fiihi rijaalu yuxibuuna an yatadaharuu wallaahu yuxibu almutahiriin ilaahay markuu masaajidda ka hadlay muxuu yidhi fiihi rijaalun yuxibuuna an yatadaharuu guryaha ilaahay masaajidda waxaa ku dhex jira dad jecel inay dahaarada ku dadaalaan dad jecel dahaarada inay ku dadaalaan ayaa masaajidda ku sugan kitaabu axkaami dahaarati haadaa midkani kitaabu axkaami dahaarati dahaarada axkaamteedii axkaamtaas kitaabkeedu dahaaradu marka waxay iska leedahay maqaasid iyo wasaa'il ayay iska leedahay iyo wasaa'ilulwasaa'il maqaasidu dahaara waa afar shay afar shay alwuduu waalguslu waatayamumu wa isaalat najaasa kutubteennii hore fiqigana saasaan ugu soo qaadan jirnay maqaasidu dahaara ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye yacnii marka adigu aada isdahiraysid qasadka aad leedahay maxay tahay maalan xibinta wejiga markaad dhaqaysid oo madaxa aad masexaysid oo lugaha gacmaha aad dhaqaysid maxaad kala jeeddaa maqsadkaagu waxaa weeye liyaxsula laka wuduu'un weesaqaad inuu kuu xasilo markaad janaabadii ka qubaysanaysidna maqsadkaagu waxaa weeye liyaxsula laka guslu min aljanaaba qubayskii janaabada inuu kuu xasilo iyo tayamumka booraysiga iyo isaalatu najaasa iyo najaasada in layska suuliyo afartaasa waxaa la yidhaha maqaasidu dahaara afar kalena waxaa jirta la yidhaaho wasaa'il addahaara waxyaalo dahaarada lagu gaaro almaa'u waaturaabu waa biyihii iyo carradii walxajaru waddaabiqu walxajaru waddaabiqu waa biyaha iyo carrada iyo dhagaxa oo markaa lagu isinjoonayo iyo daabiqii midkii maqaarkii lagu maqdiyeynayey daawadii maqaarka lagu maqdiyeynayey si maqaarku uu daahir u noqdo afartaasna waxaa la yidhaha wasaa'ilu dahaara ayaa la wasaa'ilu dahaara waxaa kaloo jira wasaa'ilulwasaa'il laba shayoo la yidhaha wasaa'ilu alwasaa'il wixii dahaarada lagu gaari lahaayaa iyaguna kaalmo ay u sii yihiin waa laba shay alawaani waاlijtihaad ilaa weelkan markaad biyaha ku shubanayso weelku wax ma dahiriyo laakiin dahaaradii mid lagu gaaraya isagana lagu sii gaaraa waa kaalmo wey waa ashyaa loo kaalmaysanayo dahaaradii waa weelasha iyo ijtihaadka iyo dadaalka dadaalka waxaa weeye markii laba weel oo biyo ay ku jiraan aad ku shakiso makana daahira mise kana nijaasa waa dadaalaysa midkay kula noqoto inuu daahir yahay ayaad ku weyse qaadan marka marka intaba waan arki doonaa oo kitaabka dhexdiisaanu ku arki doonaa walkitaabu kitaabku luqatan min luqatin xagga luqada masdarun waa masder masderkaasoo bimacna dammi koobid iyo waljamci kulmin macnihiisa ahaaday sheekhu wuxuu ku leeyahay kitaab kitaabu axkaami dahaaru rabaa inuu kuu sharxo kitaabudan waa masder ka yimid kataba yaktubu kitaaban kataba yaktubu kitaaban masder sidaa ka yimid w masderkaasna macnihiisu waa bimacna dami koobid iyo waljamci kulmin oo marka maxaa koobid iyo kulmin maxaa lagala jeeda qofku markuu warqad cad warqad cad markuu wax ku qorayo qoraalka naftiisa waxaa ku dhex jira kulmin wax la kulminayo ayaa ku dhex jira lianna alkaatiba qofka wax qoraya yadumu wuxuu kulminaa bacda alkelimaati waalxuruufi ilaa bacdiha oo maalan cayn oo kale markaad qorayso cinab oo kale markaad qorayso caynkii maxaad u kulmine waad ku dere nuunaad ku deri nuunkii maxaad kusii deri baad kusii deri cinab maxaa marka kitaabadii maxaa ku dhex jira wax kulmin maanto dhan xaraf xaraf ugee kelimo kelimo ugee maxaa kuu xasilaya kitaabo kitaabado dhan waa isugeyn wa xaraf xaraf loo geeyey kelimo kelimo loo geeyey ficil ficil loo geeyey ism ism loo geeyey markaasa waxaa kuu xasilaya wax la yidhaaho kitaaba qoraal aad samaysay marka qoraal marka saasaa lagala jeedaa waisdilaaxan min isdilaaxin xagga heshiiska culimmada laakiin sida culimmada fuqahadu ay u yaqaanaan kitaab kitaab culimmada fuqahadu waxay u yaqaanaan sida kitaabu axkaami dahaaro oo kale ismun kitaabku waa magac magacaasoo lijinsin wax guud u sugnaaday jinsiga waxaa la yidhaha macnaha caamka ah wax guud u sugnaaday waxaas guudoo min alaxkaami axkaamta ka mid a kitaab waxaa la yidhaha wax guud masaa'il badan waxa kulminaya waxaa la yidhaha kitaab hadda maalan kitaabu axkaami dahaara imise masaa'iluu noo kulmina kitaabu axkaami dahaara waan arki doonnaahe masaa'il guudaa hoos tegaysa kaasaa marka waxaa la yidhaha xagga fiqiga kitaabkaasaa loo yaqaanaa ismun lijinsin min alaxkaam ama albaabu baabka waa wuxuu rabaa inuu kuu kala saaro sheekhu kitaab iyo baab falbaabu baabku fasmun ama albaabu baabku fasmun waa magac magacaasoo linowcin nooc u sugnaaday noocaasoo mimaa iiladii kii ka mida dakhala huwa maaguba hoos galay taxta daalika kaas hoostiisa hoos galay kaasoo aljinsi jinsigaas guud hoos galay baab maxaa la yidhaha kitaabkiiyaa wuxuu yeelanaa baab abwaab fara badan baabu fulaan baabu mas'alati kadaa baabu mas'alati kadaa abwaabtaasna waxay hoos tegeen kitaabkii weynaa marka abwaabtana waa waxyaalo hoos tegaya jinsigii guud hoos tegaya kaasa waxaa la yidhaha baabaa la yidhaha baab wadahaaratu dahaaraduna bifatxi daa'i da'da kordhigitaankeeda xaaluu lafdigu ahaaday luqatan min luqatin xagga luqada annadaafatu nadaafadaa la yidhaha dahaarada xagga luqada carabiga waxaa lagu yidhaahaa nadaafo annadaafatu min alaqdaar wax walboo qurun iyo wasakhahoo layska nadiifiyo dharkaagu inuu nadiif kuu yahay oo jidhkaagu uu nadiif kuu yahay oo gurigaagu uu kuu nadiif yahay xagga luqada dahaara la yidhaha dahaaro ayaa la yidhaha wa amaa sharcan min sharcin xagga sharciga laakiin markii la joogo fiqiga iyo axkaamta dahaaradaas oo nadaafadaas guud mooye macno kalaa loo yaqaanaa macno kalaa fiqigu u yaqaanaa fa fiihaa waxaa ku sugan dahaarada tafaasiiru tafsiiryaalaa ku sugan tafaasiirtaasoo kahiiratun fara badan dhowr tafsiiray culimmada fuqahadu ay ku kala fasireen tafaasiirtaasna hal macnay ku soo wada biyo shubanay lafdiga fuqahada kala bedelan mooye maqsadku waa hal shay ulajeeddada culimmadu waa hal shay minhaa tafaasiirtaas waxaa ka mid a qowluhum qowlu lfuqahaa'i culimmada fuqahada hadalkoodiiyaa ka mid ay yidhaaheen markay dahaarada ay tacriifinayeen ama ay qeexayeen ficlu maa tustabaaxu bihi asalaatu ay min muduu'in waguslin watayamumin waisaalati najaasatin taasaa ka mid a ficlu maa shay samayntiisii weeye dahaaradu shaygaasoo tustabaaxu bihi shayga assalaatu salaadda lagu bannaysto dahaaro waxaa la yidhaah inaad samayso wax salaadda aad ku bannaysanayso oo maxay yihiin waxaas ey min wuduu'in weeseqaadkii ah wa guslin qubayskii ah wa tayamumin booraysigii ah wa isaalati najaasatin najaasada suulinteedii ah kaasaa waxa la yidhaha dahaaro fuqahada taasay u yaqaanaan dahaaro waa inaad samayso wax iyaga la'aantood aadan tukan karin oo salaaddii ay kugu bannaanaanayso oo salaaddii aad ku bannaysanayso waa inaad samayso oo maxay yihin waxaasi weeseqaadaad samaysay dahaaro waa qubaysaad samaysay oo janaabadii aad ka qumaysatay maxaan leenahay dahaaro waad booraysatay maxaan leenahay dahaaro nijaastii aad iska suulisay oo derintii ama salligii aad ku dukanaysa aad nijaastii ka suulisay maradii aad ku dukanaysay nijaastii aad ka suulisay korkaagii ayaad nijaastii ka suulisay dahaaro dahaaro marka saasaa loola jeeda macnaha waa markii da'da la kor dhigo addahaara markii la yidhaha culimmada fuqahadu saas ayay u yaqaanaa marka afartan sheekha dahaarada uu noogu sheegay uu yidhi min wuduu'in wa guslin wa tayamumin wa isaalati najaasa afartaasay culimmada fuqahada waxay ku magacaabaan maqaasidu dahaara waa afartii ay dhihi jireen maqaasid dahaara ay dhihi jireen waa ka xaashiyada uu hoos kaaga sheegayo sheekh ibraahim albayjuuri bayaanun limaa tustabaaxu bihi salaatu wuxuu sheekhu bayaaniyey wixii salaadda lagu bannaysan lahaa wa haadihi alarbacatu hiya maqaasidu dahaarati afartana waxaa la yidhaha maqaasidu dahaara wa amaa wasaa'iluhaa dahaarada waxyaalaha lagu gaaro fahiya arbacatun aydan waxyaalaha dahaarada aad ku gaarayso oo iyaga la'aantoodba aysan dahaaro kuu suurtogelayn afar shayaa dahaarada lagu gaaraa almaa biyaha wa turaabu carrada wa xajaru listinjaa dhagaxa lagu istinjoodo wa daabiqu kii maqaarka lagu maqdiyeynayo maqaarka midkii maqdiyeynayo wa ama alawaani weelasha oo biyaha ay ku jiraan iyo walijtihaadu dadaalka la samaynayo fa humaa labadaasi min wasaa'ili alwasaa'ili wasaa'ilu lwasaa'il aa la yidhaha labadaasna marka maxay kuu noqonayaan afar oo maqaasidu dahaara la yidhaaho iyo afar kaloo wasaa'ilu dahaara la yidhaaho iyo laba la yidhaaho wasaa'ilulwasaa'il waa tobankaas tobankaasaa saldhig u ah kitaabu dahaara kitaabu dahaara tobankaasaabaa looga hadlaaba kitaabu dahaara mar haddii aad tidhaahid tobankaas shay ayaa looga hadlaa marka waxaanu soo barannay dahaara waxaa luqada iyo sharcigu uu yaqaano oo bifatxi daa ama duhaaratu bidami god xaalay ahaaday oo da'da haddii la godo duhaaro haddaan nidhaah fasmun waa magac magacaasoo libaqiyati ilmaa'i biyaha haraagidigooda u sugnaa biyaha baaqigooda biyaha haraadiga ahoo baaqiga ah ayaa waxaa la yidhaha duhaara da'da haddii la godayo xaggee ku baaqi yihiin ma biyo kastoo baaqiya duhaaro aan iska leenna mise waxaa jira macno ay kala jeedaan culimmadu maya macnaha jira khaasay kala jeedaan biyo kasta oo baaqi ah duhaaro lama dhihi karo duhaaro waxaa lagala jeedaa baqiyat اlmaa fii naxwi alibriiqi maalan kirligii kirligii ama caaggii biyaha daahirka ay kuugu jireen waad ka weese qaadatay markaad weese qaadatay caaggii biyaha ku haray maxaan leenahay duhaaraan leenahay bidami daa waa qaybtii maalan tubadaad ka soo shubatay caagaad ku shubatay caaggii waad ka weesaysatay caagga inta ku hartay waa duhaaro laakiin biyihii ceelka ku baaqi noqdana ama tubada kuwa ku dhex jira duhaaro lama yidhaha kuwaas duhaaro waa wixii aad inta soo qaadatay ama baraagaad ka soo shubatay ama tubbaad ka soo shubatay biyaha khaaskaahood soo qaadatay inta adiga kaa hartaa la yidhaha duhaaro laakiin biyihii webiga ku hartay webigii weynaa ama badda ku haray ama tubada ku haray duhaaro lama yidhaha kuwaas almaa lbaaqi fi lbi'ri ad iskale biyo ceel ku baaqi noqday waxyaala noocaasad u isticmaali duhaaro lama yidhaha kaas ama duhaaratu duhaaro bidami god xaaloo ahaaday fasmun waa magac magacaas oo libaqiyati ilmaa'i biyaha baaqigooda u sugnaaday xaashiyada baajuurigana oo kuu sheegaa macnaha fiir ay maa fadala min maa'i dahaaratih dahaarada biyihiisa wixii ka soo harayo kaladii yabqaa fii naxwi libriiq kirligoo kale wixii ku baaqi noqday laa fii naxwi bi'rin aw baxrin soo ma aragti wixii ceelka ku baaqi noqday ama baddaa weyn ku baaqi noqday duhaaro lama yidhaha kaas saa uu ku sheegay sheekha luqa ahaan walamaa waqtigii kaana almaa'u biyuhu markay ahaadeen aalatan qalab aalo loo kaalmaysto aaladaasoo lidahaarati dahaarada u sugnaatay biyuhu maadaama ay yihiin qalab dahaarada loo loo isticmaalo istadrada almusanifu musanifku waa hor dhacsaday lianwaaci lmiyaahi biyaha noocyadoodii ayuu sii hormarsaday oo sii hor dhacsaday hordhacsi oo marka wuxuu rabaa sheekhu raximah ullahu tacaala dahaaradii nafteedii intuusan ka hadlin biyuu noo soo hormariyey ilaa biyuhu lagama maarmaan weeye in laga hadlo waa wixii lagu dahaaro qaadan lahaa biyuhu oo loo isticmaali lahaa walamaa kaana almaawi biyuhu markuu ahaadeen aalatan aalo markay ahaadeen aaladaasoo lidahaarati dahaarada u sugnaaday istadrada almusanifu musanifku waa hor dhacsaday macnaa waa sii hormarsaday waa horumarsiiyuu sii samaystay lianwaaci ilmiyaahi biyaha noocyadeedii inuu ka hadlo uu xoogaa hordhaca hordhacuuna sii siiyey inta noocoo bal biyuhu uu u qaybsamo fa qaala wuxuu yidhi musanifku almiyaahu biyaha allatii miyaahdaasoo yajuusu ee yasixu uu ansaxayo altadhiiru ku dahaaro qaadashadu uu ansaxayo altadhiiru bimacna tadahuru a laga wadaa ilaa tadhiir haddaad tidhaah oo sidooda aad ku fasirto tadhiir macno kale u yeelana tadhiir iyo tadahur labada masder farqigaa u dhexeeya tadhiir maxaa la yidhaha yaa fahmi kara macnaha tadhiir waxaa weeye wax adigu aada dahiraysid maalan mara kaa nijaasooday marihii maradii ayaad tadhiir ku samaynaya waa dahire masderkaas kaasaa la yidhaha tadhiir tafciil markuu ka yimaado laakiin markii la yidhaha tadahuru tadahuru waxaa weeye dahaaro qaadasho adaa wixii ku dahaaro qaadanaya marka hadda macnahan tadhiir waxaan ula jeednaa bimacna tadahuru aa loola jeeda ad leedahay ku dahaaro qaadasho ilaa iyagii lasii dahir maayo biyihii haddaad tidhaha atadhiiru dahiriddu biyaha dahiriddu ay ku bannaan tahay in iyaga lasii dahiray noqon macnaha lagalama jeedo baajiriguna hoos buu kaaga dhigi fiiri qowluhu atadhiiru almuraadu bihi altadahuru aladii huwa aharu tadhiir tadhiirka raadka ka dhalanaya almiyaahu biyaha allatii biyahaasoo yajuusu ee yasixu u ansaxayo altadhiiru altadahuru ku dahaaro qaadasho ay ansaxayso bihaa biyahaas in lagu dahaaro qaato ay ansaxayso sabcu miyaahin toddoba biyo toddoba biyo wey biyaha lagu dahaaro qaadan karo waa toddobadaas waa binisbati limaa yacumu wujuuduhu uu sheekhu ula jeeda waa biyaha sida guud dadku ay u heli karaan ee biyuhu intaa waa ka badan yihiin toddobada way ka badan yihiinoo sheekhu toddobada noo sheegi doono way ka badan yihiine ulajeeddada waa limaa yacumu wujuuduhu biyaha markaas wuxuu kala jeedaa inta badan la heli karo oo toddobadaas kama bixi karaan toddobadaas kama bixi karaan waa ka sheekhu hoos kaaga sheegaya bushigaa meesha ku soo aroori lahaa wuxuu leeyahay fain qiila haddii la yidhaha daahiru cibaaratihi sheekha cibaaradiisu waxay ku moodsiinaya alxasru fi sabcati in biyaha dhan lagu soo koobo toddobo maca annahu yajuusu tadhiiru aydan bigayriha biyo kalena jira oo lagu dahaaro qaadan karo kalmaa'i naabici min beyni asaabicihi sala allahu wasalam wabaaraka calayh sida biyihii nabiga farihiisa suuban sala allahu calayh wasalam ka burqaday mucjisooyinka nabigay ka mid ahaayeen sala allahu calayh wasalam xilli biyo la waayey ayaa nebiga sala allahu calayh wasalam farihiisii ayaa biyo ay ka burqadeen oo lagu qubaystay oo la cabbay oo lagu dahaaro qaatay fa innahu sala allahu calayh wasalam dacaa biragwatin weelu u yeeray fii waqcati alxudaybiya waa waqacdii dagaalkii xudaybiya lamaa cadishat asaxaabatu kaiira saxaabadii wax badan markay oomeen fa utiya lahu biragwatin aa loola yimid weel oo fiiha maaun qaliilun biyo yar oo ay ku jiraan fa wadaca fiiha yaddahu nabigu sala allahu alay slam weelkii gacantii uu saaray fasaara almaawu biyuhu waxay ahaadeen yafuur inuu ka burqanayo min beyni asaabicihi xataa suquu ilaa la waraabiyey saxaabadii wa huwa iijaadu macduumu waa shay macduumoo la iijaadiyey laa taksiiru mawjuud wax markaa jiray oo jiray oo lasii badiyey ma ah biyo aan jirinaa nabiga sala allahu alay wasalam ilaahay fadligiisii farihiisii uu ka burqiyey wa kalmaa iladii yuukhadu min nadda zarci biyaha laga qaadanayo kale oo sheekhu uusan sheegin waxaa ka mid ah abuurka dherebta saaran maalan gelnayda beeraha dadka baadiyaha way yaqaanaan aroorta hore beerta markaad ku soo kalaahdo waxbaa saaran biyaa saaran laamihii iyo caleemihii iyo markaasaa waxaa la yidhaha nada zarciyaa la yidhaha wain qiila haddii la yidhaha biannahu habal la yidhaha biannahu nafsu daabbatun fi اlardi oo daaba ardada ku sugan nafteedu uu ka yimid haba la yidhaahay fayakuunu najisan nijaasuu noqon liannahu qayun waa matag haba la yidhaahay isaguna waa nooc kale wahuwa mamnuucun macnahaasi laakiin waa macno la diido liannahu laa daliila calayh biyaha beeraha dul saaran dherabtooda dul saaranoo caleenta iyo dul saaran qolaa waxay leeyihiin daabad dhulka ku dhex jirta mataggeedii wey suurtagal maahu yidhi sheekhu suurtagal maaha macnahaasi mamnuuc wey liannahu laa daliila calayhi wax daliiloo tusinaya macnahaasi ma jiraan wa kalmaa'i lmusamaa bizulaal biyaha zulaalka lagu magacaabo oo kale bidami zaay ka quraabin liannahu laysa bixayawaanin maaha bal calaa suurati suurati alxayawaan waa biyo xayawaan suuraddeed u eg ayaa waxaa la yidhaha zulaal biyahaas muxuu sheekhu u sheegi waayey haddaad tidhaahid ujiiba waxaa loogu jawaabay bianna alxasra idaafiyun sheekha soo koobiddiisa wuxuu la jeedaa ay liannahu bilidaafati biاlnisbati ilaa maa cadaaha min almaayicaat waa wixii kuwan ka soo haray haddii loo nisbeeyuu sheekhu ula jeedaa falaa yunaafii ma diidayo annahu yajuusu inay bannaan tahay atadhiiru bigayriha min almiyaah biyaha kale in lagu dahaaro qaadan karo calى أنa muraadahu sheekha ulajeedadiisu bayaanu maa yajuuzu tadhiiru bihi min almiyaahi اlmashhuurati alcaamaةi اlwujuud waa biyaha sida guud loo heli karo muraadkiisu waa sidaas biyaha sida caamkaa dadku u heli karaan ayuu ula jeedaa tanbiih baraarujin fii afضali anwaaci اlmiyaah biyaha noocyadooda kan ugu fadli badan afضal اlmiyaah biyaha waxaa ugu fadli badan maa nabaca min bayni asaabicihi salى اllahu عalيyه wasalam nabiga farihiisii biyihii ka soo burqaday ayaa biyaha ugu fadli badan uma waxaa ku xiga maau zamzam biyaha zamzamkaa ku xiga uma maa ulkowhar webiga kowhar oo nabigana loogu deeqi doono jannada ayaa markaa ku xidhiga uma naylumisra biyaha naylumisra ku xiga uma baaqi lanhuri webiyaasha kale baaqigeeda ku xiga ka sayxuun webiga la yidhaha jayxuun iyo wadijla iyo walfuraat webiyaasha ciraaq iyo waqad nadama daalika waxaa tixay oo gabay ku tixay ataaju subkiyu faqaal waafdalu lmiyaahi maaun qad nabac min bayni asaabici الnabiyi اlmutabac yeliihi maau zamzama falkowhari faniilu misra uma baaqi اlanhuri gabaygaasuu ku taxay wa afdalu اlmiyaahi biyaha waxaa ugu fadli badan buu yihi maaun biyo biyahaasoo qad nabaca ka soo burqaday min bayni asaabici الnabiy nabiga farihiisa dhexdiisa ka soo burqaday salى اllahu عalيه wasalam nabigaasoo almutabaci ee la raaco yeliihi waxaa ku xiga maau zamzam biyaha maau zamzam ayaa ku xiga falkowhari webiga kowhar ayaa ku xiga faniilu misra niilka masr webiga nasr ayaa ku xiga uma baaqi اlanhuri ayaa ku xiga webiyaasha kale baaqi wey almiyaahu biyaha ay yasixu tadhiiru biha biyaha in lagu dahaaro qaato ay ansaxayso sabcu miyaahin toddoba biyo wey maa u samaa'i samada biyaha ka yimaada wey cirka biyaha ka yimaada ay naazilu midka ka soo dega minhaa min asamaa'i samada biyaha ka soo dega wa huwa biyaha samada ka soo degaahi almadar waa roobka biyaha roobkaahi waa lagu dahaaro qaadan karaa wa maau lbaxri badda biyaheedii wey iyadana waa lagu dahaaro qaadan karaa ayilmilxu ayaa lagala jeeda midka dhanaanka ah ayilmilxu waa bad wadda way dhalaan tahay dhanaan ay liannahu lmuraad cinda aliطlaaq maxaa yeele baxar haddii la yidhaha isaga un baa loola jeedaa midka dhanaanka ah lagala jeedaa haaliban haddii la idlaaqo wa yuqaalu waxaa kaloo la yidhaha almaalix milxina waa la yidhaha maalixna waa la yidhaha kamaa fii qowli shaacir nin gabyaayahoo gabar ammaanayay ayaa wuxuu yidhi walow tafalat fi اlbaxri wاlbaxru maalixu laasbaxa maau اlbaxri min riiqihaa cadban kulaha wuxuu yidhi walow tafalad hadday ku tufi lahayd gabadhu fi lbaxri badda dhexdeeda candhufteeda ay ku tufi lahayd walxaal albaxru maalixun baddu ay dhanaan tahay laasbaxa maau اlbaxri biyaha baddu wuxuu noqon lahaa min riiqihaa liajli riiqihaa candhufteeda darteed cadban mid macaan waa beentiisu gabadha waa luqada uun ka deliisho mooye meeshan run ma taalle wuxuu ku leeyahay gabar uu iska jeclaaday wey markaasu wuxuu ku leeyahay biyaha dhanaan hadday xataa candhuufteeda siay u macaan tahay kulaha gabadha ay ku tufi lahayd biyaha dhanaanoo badda macaanuu isku bedeli lahaa kulaha waa nin cishqi jah wareeriyey wey jacayl wareeriyey iska dhaa wa maau lbaxri ayilmilxu kii milxa ahaa ayaa lagala jeedaahe wa maau nahri webiga biyihiisii wey isagana waa lagu dahaaro qaadan karaa webiga biyihiisii ayilxulwu a lagala jeedaa kii macaana kan kalena kii dhanaanaa wey kii badda wamaau lbi'ri ceelka biyihiisii ceelka isagana biyihiisii waa lagu dahaaro qaadan karaa wa maau lcayni isha qulqulaysa biyaheedii waa il jabal ama buur ama dhagax ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhex keenay dhagax ilaahay uu bejiyo biyo biyaha qulqulayo isha ah isagana waa lagu dahaaro qaadan karaa wa maau thalji barafka biyihiisii wa maau lbaradi qabowga biyihiisii farqiga udhexeeya maxay maau thalji iyo maau lberad farqi latiifa u dhexeeyo maa u halji waxaa la yidhaha huwa naazilu min aلsamaa'i waa biyaha cirka ka soo dega maayican maxaa la yahay asagoo dareeraa ah asagoo dareeraahu cirka ka soo dega uma yajmudu wuxuu ku qalalaa calى اlardi min shiddaةi اlbardi qabowga daran awgeed dhagaxuu noqonaa markuu dhulka yimaado dhulka markuu yimaado dhagax noqdaa kaasaa waxaa la yidhaha halji maaء اlberedna muxuu noqon annaazilu min الsamaaءi jaamida cirku ka soo degaa isagoo markaa jaamidoo isku dhex jiro oo dhagax oo kale ah ayuu iman isagoo ishaysta jaamidan xaalu ishaysto isagoo ishaysto dhagaxoo kale oo cirka ka imaan kalmilxi sidii milx oo kale uma yanmaac wuxuu ku dhalaalaa calى اlardi markuu dhulka yimaaduu dhalaali marka waa isku dhow yihiin midna cirka wuxuu ka yimaadaa isagoo ishaysta kabacduu dhulka ku dhalaalaa midna cirka wuxuu ka yimaadaa isagoo dhalaashan dhulku wuxuu ku noqdaa dhagax oo kale waa isku macno marka waa isku dhow yihiin labada waa lagu dahaaro qaadan karaa wayajmac waxaa kuu kulminaya haadihi tan taasoo a sabcata toddobada ah toddobadan biyo waxaa kuu kulminaya qowluka hadalkaagii aad tidhi maa nazala min aلsamaa'i almaa'u biyuhu maa ay ladii kii weye biyoo dhan nasala ka soo degey min asamaa'i cirka ka soo degey oo amase nabaca ka soo burqaday min alardi dhulka ka soo burqaday saas haddaad tidhaha biyihii toddobadiiba halkaasi kusoo hosgelaya toddobadoodiiba halkaasay ku hoosgelayaan almaau biyuhu maayo ladii kii wey nasala min asamaa'i waa midkii cirka ka soo degey ow nabaca ka soo burqaday min alardi ardada ka soo burqaday ardada ka soo burqaday maxaa soo hoosgelaya maaulbaxrigii maaunahrigii maaulbi'rigii maaulcaynkii ilaa kulli dhulkay ka yimaadaan calaa ayi sifatin tilmaan kastoo kaanat hiya tilmaantu ay ahaato min asli alkhilqati abuurista asalkeeda tilmaan kastay ahaataba tilmaan kastay ahaato muxuu ula jeedaa ha dhanaanaado ha macaanaado cirka ha ka yimaado isagoo ishaystoo dhagaxoo kale ah kabacdi dhulka ha ku dhalaalo isagoo dhalaalaya cirka ha ka yimaado kabacdina dhagax barafa ha ku noqdo dhulka calaa ayi sifatin min asli alkhilqati intaasaa kuu kulminaysa toddobadii o dhan wallah subxana wa tacala